alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى اllah lى muxamed wlى ali muxamed wslama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray suuratu yunus tafsiirkeeda waxaynu joognay aayadaha afar iyo siddeetan iyo shan iyo siddeetan iyo lix iyo siddeetan aayadaha hore waxaynu ku soo aragnay nebi muuse calayhi الsalaatu wasalaam inuu ku yidhi waxaad la timaadeen waa sixir sixirkana ilaahay waa burinayaa xaqana ilaahay waa xaqiijinayaa camalka mufsidiintana ilaahay hagaajin maayo marka aayadahan waxay ka mid yihiin aayadaha sixirka lagu furo ayay ka mid yihiin bay culamada qaarkood yidhaahdeen aayaadkaynu ku soo marray suuratu alacraaf wa awxaynaa ilaa muusa halkaa iyo aayadaha ka dambeeya iyo aayadaha halkan suuratu yuunus aayaddan falama alqow qaala muusa maa ji'tum bihi sixru ina allaha sayubطiluh ina allaha laa yuslixu camala almufsidiin wayuxiqu allahu alxaqa bikalimaatihi walow kariha almujrimuun iyo labadan aayadood iyo aayaadka ku sugan suuratu taaha inamaa sanacuu kaydu saaxir walaa yuflixu asaaxiru xaysu ataa aayaadka waxaa la soo wariyey in sixirka lagu furo oo waxaa la yidhi waxaa lasoo qaadayaa caleemo gob toddoba caleemood oo caleenta gobka ah baa lasoo qaadaya markaasaa caleemaha la tumayaa marka la daqiijiyo oo la tumo caleemaha toddobada ah ayaa biyaha lagu daraya yacnii wixii lagu tumay waa lasoo maydhayaa si aan waxba ugu hadhin biyaha lagu daraya waa lagu qasaya dabeedna aayadahan baa lagu akhrinayaa ruuxii markaa sixranaa qaybna waa la cabsiinayaa inta kalena waa loogu maydhaya waxay ka mid tahay calaa kulli xaal waxyaalaha lagu akhriya xadiis marfuuc oo nebiga loo rafcinayo oo ku sugani ma jiro xadiis yacni markaa nebiga laga sheegaayo masaladaa sheegayo lama hayo laakiin aasaar baa soo aroortay taabiciinta qaarkood sheegeen oo lays ibna abi sulaym can laysiga laga soo wariyey khayrkii wahbu munabbih aasaar noocaasa ayaa jirta beddelkeeda waxaa kaloo soo aroortay caleenta gobka in lagu akhriyo marka biyaha lagu daro alqawaaqil yacnii suuratu likhlaas iyo mucawidateynka qul acuudu birabbi alfalaq iyo qul acuudu birabbi annaas baa lagu akhrinaya marka lagu akhriyo ayaa dabeed ruuxii markaa ku maydhanaya waxna cabbaya ibnu kasiirku wuxuu yidhaahdaa fii tafsiiri suurati albaqara wax sixirka lagu furo waxa ugu nafci badan oo ugu waxtar badan aayatulkursiyi aayatulkursida iyo mucawidateynka waayo aayatulkursigu wa acdamu aayatin min kitaab illaah aayad qur'aanka ku sugan aayadda ugu weyn weeye sida axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam qaarkood ay sheegayaan dhammaanteedna waxay ku saabsantahay tawxiid bay ku saabsantahy aayatulkursi waxay ka koobantahay toban jumlo oo jumlo waloo ka midii waxay sheegaysaa tawxiid bay sheegaysaa marka waa acdamu aaya labada qul acuudu waxaa axaadiista ku soo aroortay in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam lam yatacawad ilmutacawidu bimilihima ma magan galo mid cid magan gelayaa shay yaga la mida ma magan galo saas aawadeed waxaa sunna ah in la akhriyo aayatulkursiga iyo mucawidateynka iyo suuratulikhlaasba subixii iyo habeenkii mid kastaba in la akhriyo bacda almaqrib in la akhriyo saddex goor bacda subxina la akhriyo saddex goor wa kadalika habeenkii ruuxu markuu seexanayo inuu isku tufo qul huwa allahu axad iyo qul acuudu birabbi annaas iyo qul acuudu birabbi alfalaq baa bacooyinku ku akrinayaa markuu ku akhriyo ku tufayaa dabeedna waa ismarinaya saddex goor baanu saas samaynaya wuxuu marinayaa madaxiisa iyo jidhkiisa waxa soo qaabila iyo inta uu awoodi kara gaadhsiin karo ayuu gaadhsiinaya yacni sunno ahaan wakhtigaas la seexanayo ayay sunno tahay insaan la ysugu tufo oo la ismariyo salaad kasta dabadeeda inta la ysku akhriyo in la ismariyo ma soo aroorinayo nebigu ma samayn calayhi salaatu wasalaam saas aawadeed sunno in laga yeesho ma aha oo salaadaha marka laga baxo la yidhaahdo waa la ysmarinayaa ta noocaasi mid sunnanimo loo samaynaya maaha ruuxu hadduu xanuunsanayo yacni goortii uu markaa xanuunka dareemayaba waa ismarin karaa waa isku tufi karaa laakiin taasi waa istishfaa waa isdaweyn laakiin baabu sunna marka laga hadlayo mid sunno laga yeelanayo marka waxa ma aha awqaadda kale ee wakhtigay sunnada tahay in la ysku tufo la ismariyaa waa marka ruuxu habeenkii seexanayo suurat likhlaas iyo mucawidataynka qul acuudu birabbi alfalaq iyo qul acuudu birabbi innaas ayuu ku akhrinayaa baabacooyinka waa ku tufayaa dabeedna waa ismarinaya akhrinta iyo tufitaankana wuxuu hormarinayaa akhrinta oo markuu akhriyo dabadeed buu isku tufayaa ee sida saxiixa ah waa inuu hormariyaa akhrinta hormariya in la yidhaahdo waxa way tufitaankaa la hormarinayaa inta la tufaa dabeedna la akhrinayaa qowl caynkaas waa jiraa oo shaad ah laakiin qowlkaas saxiix maha in sidaa loo sameeyo oo markaa akhrinta in la dambaysiiyo tufista la horraysiiyaa saxiixi sidaa ma aha sida saxiixi waxay tahay se marar hore aynu sheegnay in akhrinta la hormariyo tufitaankana la dambaysiiyo waxaynu joognay aayaddan afariyo siddeetanaad wa qaala muusa wuxuu idhi muuse yaa qawmi tolkayow in kuntum haddaad tihiin aamantum billaahi qaar ilaahay rumeeyey haddaad tihiin fa calayhi tawakkaluu allah oo qura tala saarta laa calaa hayrih taqdiimka calayhi la hormariyaa laga qaadanayaa xasriga ama koobista ilaahay oo qura tala saarta in kuntum muslimiin haddaad tihiin qaar muslimiin ah ay fa calayhi tawakkaluu allah oo qura tala saarta tawakulku waxa weeyaan waa alictimaadu cala allah waa in ilaahay la cuskado ilaahayna lagu kalsoonaado isagana la cuskado oh oo la kaalmayso ilaahay baa la cuskanaya oo la kaalmaysanayaa waana lagu kalsoonaanaya iyadoo asbaabtii shareecadu oggolaydna la qaadanayo lala imanayo ayaa natiijada iyo waxa ka dhalanaya iman doona rabbi baa loo tala saaranayaa oo loo cuskanaya sababta lama tala saaranayo mana ahayn sababtii laga tegayo waayo adiladu waxay sheegaysaa asbaabta shareecadu ogoshaha in lala yimaado ayay sheegaysa low anakum tawakkaluuna cala allahi xaqa tawakulihi larasaqakum kamaa yarzuqu atayr taqdu khimaasan wa taruuxu bitaana nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam haddaa ilaahay u tala saaran lahaydeen tala saaradka uu xaqa u leeyahay wuxuu idiin arsaaqi lahaa siduu shimbiraha u arsaaqo shimbiruhu maxay sameeyaan waxay ka lahaan iyagoo gaajoonayo calool madhan waxayna soo noqdaan oo soo rawaxaan oo ay soo laabtaan iyagoo caloolo buurbuuran oo soo dhergey marka tawakul ay ilaahay tala saaranayaan waa loo sugay shimbirihii haddana lama odhan buulalkooday iska joogayaan lama odhan ee waxaa leey way ka lahayaan xaraka iyo sabab bay la imanayaan allahna waa tala saaranaya marka asbaabtii in la qaadanayo xadiiska laftiisa waa laga daliishaday waxaa kaloo u daliila xadiiska sheegaya acqiluha ama tawakkal ninkii tulidda watay ee yidhi yaa rasuul allahi miyaan xidhaa mise ilaahay baan u tala saartaa nebigu wuxuu amray labadaba inuu isku daro icqilhaa fatawakkal ama humma tawakkal xidh dabeedna ilaahay u tala saaro yacnii xadhigga ha tala saaran yacnii daabadda xidh markaad xidho dabadeed ilaahay tala saaro yacnii xadhig adag baan ku xidhay oo dee baxsan mayso ha odhan ama waxba noqon mayso ya xadhigga ha tala saaran marka xadiiskaasina muxuu faa'iideynayaa sunanka qaarkood ay soo wariyeen wuxuu faa'iideynayaa asbaabtii in la qaato iyo tala saaradkii ilaahay la tala saaranaya labadaba in la kulminaayo ayuu tilmaamaya suufyada qaarkood waxay yidhaahdaan waa in asbaabta laga tagaa tawakul dhaba ruuxu wuxuu la imanayaa markaanu asbaab la iman saas aawadeed markaad safrayso waa inaad sahay qaadan berri waa inaan waxba u kaydsan waxay yidhahdeen man idakhara ligadin faqad bari'a min altawakul ka berri wax u kaydsadaa oo berri wax u dhigtaa tawakulkii berri buu ka yahay laakiin warkaasi waa qalad sax ma aha waxaa la amray safarka marka loo baxaayo in la sahay qaato watasawaduu fa ina khayra azaadi ataqwa sabab nusuulkay ku soo degtayna wuxuu ahaa qowm reer yaman ah ayaa soo xajin jiray sahayna may soo qaadan jirin markay maka yimaadaan bay dadka wax weydiisan jireen markaasaa la amray tasawudka ayaa la amray inay sahay qaataan laakiin tan noocaasoo kale waxay kaga jawaabayaan ruuxii aan hadhow sabrayn ee isagu markaa qaasir ah oo bimacnaa kamaalkii aan gaadhayn waa inuu asbaabta qaataa laakiin cidda ahlulkamaalka ahi yaga waxaa la odhanayaa tawakulkiinna ku socda markay maka yimaadaan haddaynay dadka waxba weydiisan lahayn tasawud lama amrayn kulaha ee waxa sahayda inay qaataan loo amrayaa inay ku joogi waayeen xaaladdii hore markaa si aynay su-aasha ugu dhicin baa layihi marka hore sahay sii qaata ya taasaasay dooneen inay kaga jawaabaan laakiin waxaa lagu radinayaa nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu ahaa sayidulmutawakkiliin cid ilaahay tala saarata kii ugu mudnaa ayuu ahaa uguna fadliga badnaa haddana waxa weeye kaana yaddakhiru liahlihi quuta sanatihim reerihiisa wuxuu u kaydsan jiray sanad waxay cunaan iyaguna maxay leeyihiin man iddakhara lighadin faqad bari'a min altawakul yaa odhan kara nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam baa tawakulkii beri ka ah cid odhan kartaa ma jirto saas aawadeed tawakulku diidi maayo in asbaabta shareecadu ogoshahay la qaato oo lala yimaado ma diidi waxay ka mid tahay min tamaami tawakul in asbaabta shareecadu ogoshahay in la qaataa waxay ka mid tahay tawakulka dhammaystirankiisaay ka mid tahay fa qaaluu cala allahi tawakkalna waxay yidhaahdeen cala allahi tawakkalna allaahoo quraannu tala saarannay rabbanaa ay yaa rabbanaa rabbigayow laa tajcalnaa ha naga yeelin fitnatan fitna ha naga yeelin lilqowmi aldaalimiin dadka daalimiinta fitnaha nooga yeelin ay nagu fitnoobaan laba siyood baa loo fasiro culamada qaarkood waxay yidhaahdeen qaar gaaladu naga gacan sarreeyaan oo daalimiintu naga gacan sarreeyaan oo naga haalib noqdaan oo naga libaystaan oo naga haalib noqdaan ha naga yeelin yaa si ayna noogu fitnoobin oo odhan hadday xaq ku sugan yihiin maxaanu uga korraynaa oo korraynta ay naga korreeyaan dabeed ay keensato inay gaalnimadii ku sii nagaadaan oo ay ku daa'imaan oo ku nagaadaan gaalnimada iyo kufriga xaaladda caynkaasa kadsoon ay ku kadsoomayaan daraaddeed oo ay leeyihiin hadday xaq ku sugan yihiin iyagaa haalib noqon lahaa oo gacan sarrayn lahaa sidaa culamada qaarkood waa u fasireen waana sida jalaalayn kuwa marayo laa tudhirhum calayna fayaftatinuuna ama fayaftinuuna labada siyoodba loo soo naqliya calaa kulli xaal qaar naga qaalib noqda ha ka yeelin oo ay dabeedna nagu fitnoobaan fa yaftatinu bina ay annaga sababta ay kusii fitnoobaan oo kufriga ku daa'imaan si labaad waa loo fasiray waa in la yidhaahdo qaar daalimiintu ay fitneeyaan oo imtixaanaan oo ay cadaabaan ama dhibaateeyaan ha naga yeeli annagana fitneeyaan wanajinaa biraxmatika min alqawmi alkaafiriin wanajina ilaahuna badbaadi biraxmatika ay bisababi raxmatika naxariistaada sababteeda nagu badbaadi waxaad naga badbaadisaa min alqawmi duulkii naga badbaadi alkaafiriina gaalada ahaa waxaa laga qaadanayaa allah in la baryo asmaada ilaahay lagu baryo ee ay fiicanta in ilaahay lagu baryo waxaa ka mida erayga rabbana sidaas aawadeed ducooyinka qur'aanka ku soo arooray erayga rabbana iyo rabbibaa u badan hadday tahay ducada nebiyadu ku ducaysteen ducada saalixiintu ku ducaysteen ducada ilaahay tacliim addoommada u baraayo xataa gaaladu ducada markaa aakhire ay ku ducaysanayaan erayga rabbana iyo rabbi baa u badan saas aawoodee culamada qaarkood waxay yidhahdeen ismullahi alacdam waa erayga rabbana marka rabbanaa ducada lagu ducaysanayo waa in aad loo badiya waxaa kaloo ku sugan ducadu inay maxmuud tahay oo fiican tahay dadka qaarkood waxay yidhaahdaan ducada faa'iide ku jirtaa ma jirto waayo wixii laguu qoray ku seegi maayaan ilaahayna xaaladdaada waa og yahay saas aawadee maxaad ka ducaysanaysa waxay sheegaanoo yidhaahdaan nebi ibraahim baa jibriil u yimi oo qasaska ay sheegaan ee aan sugnayn markaasuu yidhi maxaan kuu qabtaa maxaad weydiisanaysaa markaasuu yidhi adiga waxba ku weydiisan maayo markaasuu haddaa ilaahay maxaad wax u weydiisan weydi markaasi waxaa igaga filan inaan wax weydiisto cilmuhu bixaalii ogaalku xaalkayga og yahay bimacnaa ilaahayna ma baryaa macnuhu dhacay ilaahayna ma baryayo waayo ilaahay xaaladayda waa ogyaho waxaan u sheegayaa ma jiro qisada noocaasa ha ku kadsoomi laa asla laha qisadaasi asal ma leh asal ma leh nebi ibraahimna ilaahay waa baryey xadiiskii bukhaarigu muxuu sheegay min xadiisi cabdillahi bni cabbaas markuu sheegaayo xasbuna allah wa nicma alwakiil qaalaha ibraahiimu xiina ulqiya fi nnaar eraygan ibraahiim baa yidhi markii dabkii lagu tuuray wa qaalaha muxammadun cabdullahi bnu cabbaas ayaa odhanay taasina waxay ka dhignay duco xasbuna allah wa nicma alwakiil waxay noqonaysaa duco ducadana waa layna amray waxaana ku jira cibaado rabbi lagu caabudayo waayo ducadu waxay ka mid tahay min afdal alcibaadaat cibaadaadka fadliga badan bay ka mid tahay adducaau huwa alcibaada ducadu yada ayaa cibaado ah ya weliba siiqada loo sheegay waa siiqo xasri ku jirto maxaa loo sheegay waxaa la keenay jumla ismiya ayaa la keenay labada qayboodbana waxaa laga dhigay ismi damiirulfaslina waa la keenay waxaynay culamada carabiyada qaarkood yidhaahdaan damiirulfasli mar haddii la keeno xasri baa laga qaadanaya macnuhu markaa wuxuu u dhacayaa ducadu unbaaba cibaado ah bimacnaa cibaadadii ugu muhiimsanay waa ducada saasaa markaa macnuhu dhacay marka ducadii waa layna amray rabbina ducadii waa ku raali noqonaya ya man lam yas'al illaaha yaqdab calayh xadiis waxaa lagu soo wariyey kaan ilaahay baryin ilaahay waa u cadhoodaa marka rabbi in la baryo waa ku raali noqdaa in la baryi waayana waa ka cadhoodaa waa tacabud ilaahay la caabuday ta kale arrinka ku saabsan ta kale shubhada ku saabsan qadarka miyay celinays waxaa la odhanayaa qadarka in aqdaarta qaarkood lagu baajiyo waa dhacdaa waayo ducadu waa sabab waxaa jira sabab iyo musabab sababaha iyo musababaadka mid walibana waa muqadar sababtaasi inay dhacayso musababkaasi imanayo oo shaygaa kale ku baaqanayo liajli hada sabab oo mid waliba ay qornayd ayaa markaa jiraysa waa sabab iyo musabab saas yadaa weeye waxaana ku soo arooray xadiiska walaa yaruddu alqadaa ila adducaa xadiiskaana markaa sheekh albaani waa quweynayaa qadarka ma celiyo ducada mooyaane wax kale waxaa loo jeedaa qadarkii wax ka mida baa lagu baajinaya iyaduna qadarkii bay ka mid tahay sida xadiis kale uu sheegayo in nabiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam waxaad ka warrantaa ducooyin aan ku ducaysanayno iyo dawooyin aan isku dawaynayno iyo ruqyooyinka aan isku tufayno ataruddu min qadar illaah qaala hiya min qadar illaah wuxuu ihi qadarka ilaahay bay ka mid tahay sida cumar bnu khataab ba u yihi nafiru min qadar illahi ilaa qadar illaah qadarka ilaahay baanu ka cararaynaa qadarka ilaahay baanu u cararaynaa qadarka ilaahay culammadu waxay yidhahdeen yudfacu bacduhu bibacd qadarkiiba qaarkiiba qaarka kale lagu daafacayaa inaad gaajootaa waa qadar ya inaad cunto ku daafacdaana waa qadar inaad haraaddaa waa qadar inaad marka biyo ku daafacdaana waa qadar inaad xanuunsataa waa qadar inaad dawo ku daafacdaa waa qadar inaad ilaahay barido oo marka kurbada uu kaa qaadaanaa iyaduna qadarkay ka mid tahy marka kullu daalika waxay soo gelaysaa qadarkii bay soo gelaysaa allah wuxuu yidhi wa awxaynaa ilaa muusa wa akhiih wa awxaynaa waa u waxyoonnay ilaa muusa muusaanu u waxyoonno u sheegnay wa akhiihi iyo walaalkii baanu u waxyoonnay oo haaruun ah an tabawa'a dejiya liqowmikuma qowmkiinna dejiya bimisra masar gudaheeda dejiya buyuutan gurya dejiya oo qaar gurya ku sugan ka yeela bimisra waxa bannaan inaad tidhaahdo ba'du waa darfiya waxaanay ku tacalluqdaa tabawa'a waxaa kaloo bannaan inaad buyuutan ka xaalaysaana kuu bannaan waayahay wajcaluu buyuutakum qibla wajcaluu ka yeela buyuutakum guryihiinna waxaa ka yeeshaan qiblatan qiblo ka yeela waxaa loo jeedaa ay musallan meele lagu tukado ka yeelo masaajidda ka dhigta wa aqiimu salaa ooga salaada oo salaadda taaga siday tahay ula kaalayaan wa bashiri almu'miniin u bushaaree mu'miniinta u bushaariyey wa qaala muusa wuxuu yidhi muuse rabbanaa ayaa rabbanaa rabbigayow innaka aatayta fircawna wa mala'ah innaka adigu aatayta waxaad siisay fircawna fircawn waxaad siisay wa mala'ahu iyo madaxdiisii kale ee ashraafa qowmihi ah qowmkiisa kuwii sharafta lahaa iyaga agtooda sharafta lahaa waxaad siisay ziinatan qurux baad siisay wa amwaalan iyo xoolo ayaad siisay fi lxayaati adunyaa nolosha adduunyo gudaheeda ayaad xoolo iyo quruxba ku siisay rabbanaa ay yaa rabbanaa rabbigayow liyudiluu can sabiilik waxaad u siisay si ay dadka uga lumiyaan can sabiilika waddadaada ay uga lumiyaan waxaa la akhriyay liyadiluu oo ya-da la kordhigo iyo liyudiluu oo ya-da la godo liyadiluu marka ya-da la kordhigo qiraa'ada ah qiraa'ada ya-da kordhigaysa waxay noqonaysaa si ay uga lumaan can sabiilika waddadaada ay uga lumaan daraaddeed baad u siisay laamku wuxuu ku tacalluqaya aatayta waxaa noqonaya calaa haada laamu tacliil laamu cilla weji labaad culamada qaar baa maray oo waxay dhahan waa laamu lcaaqiba laamu lcaaqiba wasayruura weeye oo wuxuu macnuhu u dhacayaa waxaad u siisay waxaad fircawn iyo madaxdiisii kaleba aada siisay qurux iyo xoolaba waxaad u siisay si caaqibada arrinkooda ugu dambeeyo inay ka lumaan waddadaada bimacnaa waxaad u siisay inay shukri naqaan daraaddeed laakiin caaqibadii arrinkoodu wuxuu noqday inay ka lumaan waddadaada liyudiluuna inay ka lumiyaan ayaa caaqibadii arrinkoodu noqday ayuu noqonaya labada weji mid walba haddii ya-du godan tahay iyo hadday kor dhigan tahay labada qiraa'aba laamu alcaaqiba wasayruura in loo fasiro iyo laamu alcilla in loo fasiro labada wejiba waa ka imanaysa weji saddexaad culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa macnuhu u dhacayaa in la yidhaahdo laamkani waa laamu ducaa maadaama min aladnaa ila alaclaa uu yahay amru maca isticlaa wa cagsuhu ducaa wa fi tasaawi faltimaasun waqaca marka wuxuu noqonayaa maadaama uu rabbi la hadlaayo yacni baryuu noqonaya oo liyadiluu can sabiilik rabbigayow ha ka lumaan waddadaada ama liyudiluu ha ka lumiyaan can sabiilika waddadaada dadka ha ka lumiyaan laakiin culamada qaarkood waxay yidhaahdeen markay ya-du kor dhigan tahay baa laamu ducaa in lagu fasiraa ay munaasib noqon kartaa laakiin markay ya-du godan tahay in duca lagu fasiro munaasib uma aha waayo nebi muuse inuu ku duceeyo inay dadka lumiyaan munaasib ma aha oo keyrkood ay lumiyaan inuu sidaa ku duceeyo marka qiraa'ada ya-da kordhigaysa baa laamu ducaa in lagu fasiraa ay munaasib u noqon kartaa calaa kulli xaal awjuhda waxaa ugu fiican wejiga ku saabsan laamu tacliim ayaa ugu fiican ka ansabka u ahi waa taas ee ugu fiicani laamulcaaqiba oo sayruurna culammadu waxay yidhaahdeen bacdu alculamaai almuxaqiqiin waxay sheegeen afcaasha ilaahay in laamulcaaqiba aynay gelin faltaqatahu aalu fircawna liyakuuna lahum caduwan wa xasanaa waxaa qaatay aalu fircawn baa markaa muuse qaato helay waxay u qaateen si cidhib dambeedka arrinkoodu ugu dambeeyo inuu u noqdo cadow iyagu kamay warqabin inuu cadow u noqonayo markay qaadanayeen wuxuu u qaadanayeen inuu anfaco marka laamulcaaqiba waxay u dhacdaa laba markaa cid unbay u dhacdaa cid aan caaqibada ogayn amaba caaqibada oge laakiin aan waxba ka bedeli karin ya aalu fircawn caaqibada markaa may ogaynoo kamay warqabin ujeeddaday u qaadanayeen ujeeddo aan ahayn baana ka dhalatay qaadashadii ay qaateen muuse ay qaateene heleen way dhacdaa caaqibadii inuu og yahay ciddaasi laakiin aanu waxba ka bedeli karin sida liduu lilmowti wabnuu lilkharaabi wax dhala geeri daraaddeed wax u dhala oo marka ubadka la dhalayo ma waxaa loo dhalaa ha noolaadaan mise ha dhintaan ma inay markaa noolaadaan baa looga jeedaa laakiin haddana waxaa la ogyahay inay dhimanayaan oo inay baaqi noqonayaan caaqibadii waa ka warqabaa in geeri ku dambayn doonaan laakiin caaqibada waxba kama bedeli karaan uma baajin karaan marka maadaama ilaahay wax walba og yahay wax ku adagina aanu jirin wax walbana uu awoodaayo ficillada ilaahay yacni markaa lama geliyo laamu lcaaqiba waxay noqonaysaa inay noqonayso tacliil in loo fasixo liyudiluu can sabiilik rabbana imis calaa amwaalihim rabbanaa ayaa rabbanaa rabbigayow imis masax oo bimacnaa dooriyo bedel calaa amwaalihim xoolahooda hay-adoodii iyo qaabkoodiiba ka bedel washdud adkee calaa quluubihim qalbiyadoodana adkeeyo bimacnaa waxaad ku xidhaa gaalnimada oo iimaaniyaanu gelin falaa yu'minu yaynay rumaynin xataa yarawu alcadaaba alaliim ama falaa yu'minu haddaad sidaas samayso jawaabu talab laga dhigo haddaad qalbiyadooda ku xidho gaalnimada falaa yu'minu ma rumaynayaan waa arrinkii ka dhalanayay ee musababka ahaa waa jawaabu alab xataa yarawu alcadaaba alaliim ilaa ay markaa arkaan cadaabka wax xanuujinaya ay arkaan ama falaa yu'minu yaynay rumaynin laada ducaa'iya laga dhigo baryo laga dhigo ilaahay la baryayo oo leeya gaalnimada ha ku daa'imaan si ay naarta u galaan falaa yu'minu yaynay rumaynin xataa yaraw alcadaaba ilaa ay arkayaan cadaabka alaliima ay ilmu'lima wax xanuujinaya ilaa ay arkayaan aynay rumayn yaynay rumaynin qaola qad ujibat dacwatukuma qaala ilaahay waxau yidhi qad ujiibat xaqiiqee waa la ajiibo waa la aqbalay dacwatukumaa baryadiinni labadiinnaba musiya haaruunow ducadiinni waa la aqbalay fastaqiimaa toosnaada bimacnaa duuma cala alistiqaama waxaad daa'imtaan oo ku sugnaataan istiqaamada iyo toosnaantaas walaa tattabicaanni ha raacina sabiila aladiina kuwii waddadooda ha raacina laa yaclamuuna aan waxba garanayn cawaaqibta umuurahan aan garanayne isticjaalayay dedejisanayay ha raacina waddadoodii ha raacina qiraa'o kale waxaa la akhriyey walaa tattabicaani walaa tattabicaani nuunka la khafiifiyaan la shadin waa qiraa'o kale oo la akhriyey oo ibnu dakwaan oo labada raawi ee markaa ibnu caamir ka soo wariya qiraa'ada ka mida ayaa akhriyey qiraa'ada nuunka khafiifinaysaa see lagu tawjiihinaya culamada waxay ku tawjiihiyeen awjuh dhowra weji wuxuu yahay in la yidhaahdo laadu waa naafiyo iyo laadu waa naahiyo labada mid walba waa la yidhi haddii la yidhaha laadu waa linnafyi walaa tattabicaani waxay aqbalaysaa in la yidhaahdo waa jumla xaaliya waa nafyi xaal baana looga jeedaa waxaa macnuhu dhacaya markaa fastaqiima toosnaada walaa tattabicaani waa qiraa'ada kale ee nuunka khafiifinaysaan shadaynin jamaahiirtu waxay akhriyeen nuunku inuu shadayn jamaahiiru lquraa waxay akhriyeen nuunku inuu shadayn laakiin qiraa'ada kale aynu sheegayna waxaad toosnaataan walaa tattabicaani walxaal antumaa laa tattabicaani calaa hadihi alqira'a xaal aydaan raacaynin sabiila aladiina laa yaclamuun aydaan raacaynin xaalaa sidaa tihiin hayra muttabiciina sabiila aladiina laa yaclamuun toosnaada marka waxay noqonaysaa xaaliya waa weji wejiga labaad calaa hadihi alqira'a waxay noqonaysaa in la yidhaahdo waa nafyun yuraadu bihi nahyu walaa tattabicaani ma raacaysaan yacni ha raacina nafyun yuraadu bihi nahyu ayay markaana noqonaysa waa qiraa'ada kale ee nuunka khafiifinaysaa wejigaa labaadna lagu tawjiihinaya wejiga saddexaad waa in la yidhaahdo walaa tattabicaani waxay noqonaysaa in looga jeedo ikhbaar maxdi ah oo jumlo musta'nafa ay tahay oo loo sheegaayo inayna raaci doonin waddada kuwa aan waxba garanayn inayn raacayn oo ikhbaar ay tahay saddexdaa weji baa lagu tawjiihinayaa qiraa'ada nuunka la khafiifinayo ee aan la shadayn marka la yidhaahdo laadu waa linnafyi haddii la yidhahdo laadu waa linnahyi haddii la yidhaahdo oo nahyi ba ay u sugnaatay markaasna waxay noqonaysaa in la yidhaahdo walaa tattabicaani nuunkan yacni la keenay wuxuu markaa u dhacayaa nuunu tawkiid ee mukhafafa ayuu markaa u dhacaya laakiin iltiqaa'u saakinayn baa ku sugan laakiin wejigaa way diidaan calaa kulli xaal ahlucilmiga qaarkood way diidaan oo siboohi iyo kisaa'iba ka mid yihiin walam taqac khafiifatun bacda alif walaakin shadiidatun wa kasruha ulif waa ka odhanaya ibnu maalik u odhanaya inu tawkiidka mukhafafkii ma dhaco alif dabadii laakiin ta shadiidkaa bimacnaa nunu tawkiidka mustaqalkaabaa daba dhaca wa kasruha ulif waxay ku tawjiihiyeen culamada qaarkood weji labaad iyadoo laada la yidhi waa naahiyo nuunkuna markaa uu mukhafaf ka yahay waa in la yahay nuunu tawkiid shadiide abaa daba dhacday ha yeeshee litakfiif baa kii reebbanaa labada nuun kii hore horreeye reebbanaa ayaa loo xadfay ee waa nuunu tawkiidkii shadna u ee litakfiif ayaa nuunkii kale loo xadfay sida rubba ay u dhacdo luqa ay ugu sugan tahay ruba in la yidhaahdo oo tashdiidka la xadfo yani markaa xarafka kale yani markaa uu ku shadan yahay la xadfo aayaadkan ilaahay wuxuu inoogu sheegayaa nebi muuse iyo nebi haaruun inuu ilaahay u waxyooday oo u sheegay inuu qowmkooda ay dejiyaan reer banu israa'iil ah masar inay dejiyaan oo guryo masar ku sugan ay dejiyaan waxaana la yidhi guryihiinna waxaa ka yeelataan meelaa ku tukataan waxay ku hoos nool yihiin qibdiyiintii iyo xukunkii fircawn bay ku hoos nool yihiin fircawn ma oggola masaajidda inay samaystaan oo ay isugu yimaadaan ma oggola cidhiidhi iyo diiqadna waa ku hayaa waa dhibaataynayaa waxaa daba la amrayaa guryahooda inay ku tukadaan oo masaajidda ka dhigtaan ummadihii horena meelaha masaajiduunbay salaadu kaga asaxaysa nebiga khasaa'istiisa waxaa ka mid ahaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wa jucilat liya alardu masjidan wa tahuura arladoo dhan baa layga dhigay masjid meel lagu tukado laakiin ummadihii hore waxay ku tukan jireen meelaha masaajidda ah maadaama cidhiidhigaa lagu hayo oo markaa fircawn iyo ciidamadiisi ay cidhiidhiyayaan oo ay dhibaataynayaan oo kulankooda ay u diidayaan oo masaajidda inay isugu yimaadaan aan u oggolayn yaa oo uu dhibaataynayo waxaa la yidhi waxaa ka yeelataan guryihiinna masaajidda ka dhigta gurigii baa laga samaysanaya meel masjid ah meeshaasaa lagu tukanaya waa dhici kartaa midhadh marka waxa weeye inay isu yimaadaan labada saddexda isku xiga oo ay markaa guriga ku wada tukadaan hoostiisa mid walibana gurigiisa meel yar oo masjida inuu ka samaysto oo ku tukadana waa soo gelaysa wajcaluu buyuutakum qibla waaqiimu salaa saa la amraysaa wuli waxaa dhacday dadka takfiirka ku talax tegay gaalaysiinta dadka muslimiinta ay gaalaysiinayaan aayaddan oo kale way cuskadaan oo maadaama aynay u qabin dadkan muslimiinta ah iyagoo aynay u haysan muslimiin inay yihiin oo ciddii caqiidadoodaa iyo markaa sidoodaa ku waafaqda bes ee weliba ay aqoonsadaan unbay muslimiin u qabaan cid kale kuma tukanayaan qofka mastuurul xaalka ah xataa kuma daba tukanayaan waxay yidhahdaan wajcaluu buyuutakum qibla guryihiinna ku tukada mid waliba gurigiisa ha ku tukado gurigiisa ha ka dhigto markaa meel lagu tukado ya saasay markaa sameeyaan xataa jimcihii kuwooda jimco tukadaa qaarkood maba tukadaanbe waxay sameeyaan saddex baa waxay isku ballansanayaan guri guriga hebel baynu ku tukanaynaa jimcaha markaasaa gurigii bay tegayaan mid waa khudbadaynayaa laba saddexdii kale la joogayna way dhegaysanayaan dabeedna halkiibay jimcihii ku tukanayaan dariiqada noocaase dadka la yimi waxaa ka mid a saaxibu dilaal alqur'aan sayid qutub kitaabkiisa fii dilaal qur'aan aayaddan markuu maraayo wuxuu odhanayaa jamaacada muslimada ahi ama alfiya almuslima waa inay macaabiduuljaahiliya meelahay ku cibaadaystaan dadka jaahiliyadii waa inayna tegin waa inay la camirin wuxuu u jeedaa masaajidda muslimiintu ku tukanayaan buu macaabiduuljaahiliya ku magacaabaya inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun ladaqluwigaas intuu leeyahy ka warran masaajid lmuslimiin ayuu wuxuu leeyahay waa macaabid uljaahiliya meelaha jaahiliyada dadka markaa waxaa gaalada ay ku cibaadaystaan saas aawadeed waa inaan lagala qayb gelin meelahaas ama ha noqoto baytullahi alxaraam oo maka ku sugan ama ha noqoto masjid arasuul calayhi asalaatu wasalaam ama ha noqoto masaajidda kale ee muslimiinta ee fii akhtaari dunya ku yaalla waxau leeyahay midnaba waa inaan markaa lala wadaagin waa inay tamayus la yimaadaan oo ka soocmaan dadka jaahiliyada wuxuu u qabaa bulshooyinka islaamka ee jira dhammaantood inay jaahiliya yihiin laakiin afraad muslimiina ku dhex markaa daadsan jaahiliya markuu leeyahayna muraadku uga jeedaa waa inay gaalo yihiin suu kutubihiisa qaarkoodba ku caddeeyey ya oo uu yidhi waxaan ku sugannahay fii mujtamacin jaahiliyin mushrik saas aawadeed salaad waa inaan lala tukan buleeyey laa jumca walaa jamaaca midnaba waa inaan lala tukan ta noocaasi waxa weeye waa mid huluwi ah waa mid talax tag ah dariiqii sharciga ahna waa mid khilaafsan waayo dadka muslimiinta in lala tukado baa asal ku yahay nebigu muxuu ihi calayhi salaatu wasalaam man sallaa salaatana waistaqbala qiblatana wa akala dabiixatana fadalika almuslim kii salaadayadoo kale tukada qibladayada qaabila waxaanu gowracnay cunaa waa muslim baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam saas aawadeed dadka dariiqadiisa raacay waa kuwan hadda loo yaqaano alhijra waatakfiir dadku u yaqaaniin takfiirkii bay ku talax tageen takfiirku asal ahaan dee nooc markaa xaqu leeyahay wada baatil ma aha ciddii ilaah iyo rasuulkiisu gaalaysiyaan in la gaalaysiyaa waa sharci laakiin in lagu talax tago oo xadkii la dhaafiyo oo ciddaan ilaah iyo rasuulkiisu gaalaysiin la gaalaysiiyo milladda laga saaraa dee waxay noqonaysaa huluwi iyo dalaal iyo baadi iyo bidco ayay noqonaysaa waa kuwaa leh ruuxaad ictiqaadkiisa garanayso oo tamaaman wax walba inuu kaala mid yahay aad og tahay ya oo ciddaad gaalaysiinayso kula gaalaysiinaya mooyaane ruux kale waa inaan salaaddii ku xidhan marka lagu yidhi masaajidda dadka tujinaya ee imaamiyaalka maxaa ula tukan weydeen waxay leeyihiin qaarkood dee waxay markaa waa suufiyo oo waxay ku jiraan istikaaso iyo wax la mida dee dad kuma wada jiraan mana aha mid kastaoo tasawuf la yimaada ilaaba ilaa inuu nooca shirkiyaadkaa la yimaado waxaa dhici karta qaarkood qayb bidaca inuu la yimaado aanuu shirki cad la iman baa dhici karta hadduu ka maran yahay ka warran waxay leeyihiin ma garanayno xagga xukuumaadka waxay ka qabaan waxaa laga yaabaa inuu xukuumadda u qabo inay muslimo tahay ama beledada islaamka xukuumadaha ka jira iyagu beledo islaam hadda odhan maayaanbe ya xukuumaadkaa inuu u qabo xukuumaad islaama ama muslimiina inay yihiin ayaa laga yaabaa bay ku leeyihin ka warran haddaanaad ogeyn adigu maxaad ula tukan weyde oo mastuurulxaal agtaada uu ka yahay beled baa timi waxaad aragtay nin markaa imaam ah oo marka waxaa weeye salaaddii muslimiinta tujinaya salaaddii waa la addimay waa la qiimay salaaddii buu galay waxaad adigu ka og tahay ma jirto maxaad ula tukan weyde ictiqaadkiisa kama warqabin buu ku leeyihi oo adiga ayaa kuu dirtay ictiqaadkiisa inaad ogaato sow kaa nabigu inoo sheegay man sallaa salaatana wastaqbala qiblatana wa akala dabiixatana fadalika almuslim ya culammadii ahlu sunna waxay ku kulansanaayeen qofka mastuurul xaalka xaalkiisa aanaad ogeyn salaadda in lagu daba tukadaa inay tahay waxa weeye mid yacni markaa sharci ah salaadduna ku ansaxayso waayo marba hadduu ruuxani salaaddii tukanayo qibladii qaabilayo maxaa u asala ma inuu gaal yahay mise inuu muslim yahay inuu muslim yahay u asala yaqiin cadaad kaga rarto mar haddaanad haynin dee sharcigu wuxuu keensanaya inaad la tukato ruuxa mastuurul xaalka xaalkiisa aanu ogeyn cidda la tukan weydo salaadda ka goosataa waxay ku sugantahay bidca bidcay ku sugantahay siday culamada ahlu sunnu sheegeen kutub lictiqaad dhammaan waxay tilmaamayaan wanara salaata khalfa kulli barrin wa faajirin yacnii ruux kasta oo markaa salaadda tukada ama faasiq ha noqdo ama saalix ha noqdo ha wanaagsanaado ama ha xumaadee waa la tukanaynaa siduu abu jacfar ataxaawi ba caqiidadiisa ku odhanaya kutubta kale caqaa'idana saasay mudawan ugu tahay sidaas ayay mudawan ugu tahay iyagu waxa weeye namadkooda wax waafaqa mooyaane ciday islaamnimo u oggol yihiinoo kale ma jirto haddii xataa wax cada aynay ku hayn waxay leeyihin waa ka tawaqufaynaa ma muslimaa ma gaalbaa mar baa waxa dhacday mid iyaga ka mida ayaannu kulannay markaasaa bacdu almasaa'il ayaana dhex maray markii masaa'isha qaarkood aan isla soo qaadnay oo mid dhallinyaro ah jalse gaaray ahayd ayaan markaa mas'ale wuxuu soo deliishaday hadal ibnu baas buu is yidhi mas'aluu ku waafaqayaa markaasuu sheekh ibnu baasba sidan buu yidhi markaasa waxaan ku uhi sheekh ibnu baas ma muslima mise waa gaal markaasuu yidhi kalaamka uu qubuuriyada iyo ka sheegaa xagga markaa xabaalaha iyo awliyada iyo dadku waxay ictiqaadsan yihiin waa kalaam wanaagsan laakiin xagga xukuumaadka wuxuu ka qabo ma garanayo laakiin se maxaa iga galay buuri wuxuu sheegaya waa nusuus buuri waa aayaad qur'aan iyo axaadiis nabawiya wuu odhan kari waaye waana garanaya ictiqaadkiisa kuma dhaco inuu yidhahdo waa muslim waayo hadduu yidhahdo waa muslim isagaa gaaloobaya siduu isagu u qabo oo cid markaa waxa weeye gaal agtiisa ka ah ama cidduu gaalaysiinayo aan gaalaysiinayn ayuu islaamnimo ku sheegay taasina waxay noqonaysaa man lam yukafir ilkaafira fa huwa kaafir yacni saasay noqonaysa siduu u qabaa waa saas markaasaan ku idhi oo cid aanad garanay inuu muslimba yahay sidaad markaa fatwadiisa iyo hadalkiisa u soo qaadanaysaa u xujaysanaysa ila sharciga waxaa lagu yaqaanaa cidda hadalkiisa la soo qaadanayo la xujaysanaya waa inuu noqdaa cid waxa weeye la ogyahay islaamnimadiisa iyo cadaaladdiisa la ogyahay in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu baa allah yidhi hadduu faasiq war idiin keeno warka hubsada oo caddaysta maxalu tabayun wa tasabut iska hubsasho meesheed buu yaallaa warka faasiqu marka ruuxu waa in cadaalad lagu ogyahay iyo islaamnimo mid walba markaasaa qowlkiisa la soo qaadan karaa la cuskan karaa ruux aan la ogayn inuu markaa waxa weeye islaamnimadiisu ay sugan tahay dee waxa weeye lama cuskan karo fatwadiis hadalkii baan wadnay in yar dabadeed bu haddana fawsaan soo qaatay markaasaan ku uhi fawsaan ma muslim baa mise waa gaal nafs su'aal ya marka waxa weeye midnaba ma awoodi karin inuu yidhaha waa muslim marka khuluwiga lagu talax tago oo cid yacni la gaalaysiiyo aan daliil loo haynin ama lagu talax tago gaalaysiinta dadka la gaalaysiinayo caaqibadeedu waa khatar weyn masaajiddii muslimiinta in la kharaabiyo aan lagu tukan baa ka dhalanaysa muslimiintii ayna wada tukan nabadka noocaasana kumay sugnayn yacni salafka kumay sugnayn xukaam yacni dulmi la timaada ama markaa waxa weeye shareecada ashyaa badan oo ka mida khilaaftaa horeba waa u jiri jireen wakhtigii salafkaba oo soo baxeen ya inay jawr iyo dulmi markaa la yimaadaan bacdilxukaam waa dhacday haddana ma dhicin in dee waxa weeye salaaddii looga goosto marka waxa weeye calaa kulli xaal wajcaluu buyuutakum qibla daliilu ma aha asalku wuxuu yahay in masaajidda muslimiinta lagu tukado weeye wax cad yacni ruux lagu hayo oo gaalnimo cad ay ku sugnaatay mooye ruux kaleoo salaadda laga goosanaya ma jiro ciddii kale waa lagu daba tukanaya wanara asalaata khalfa kulli barin wa faajirin waa saas buui wajcaluu buyuutakum qibla looma deliishanayo masaajidda muslimiinta in laga haajiro looma deliishan karo aayadda kale ilaahay wuxuu inoo sheegayaa in nabi muuse calayhi salaatu wasalaam oo allah la hadlay oona ku yidhi ilaahayow waxaad siisay fircawn iyo kuwa kale madaxdiisa ah ama qowmkiisa ugu sharafta badan yacnii qurux iyo xoolaba waad ku siisay adduunyada gudaheeda waxaad u siisayna si ay uga lumiyaan dadka waddadaada uga lumiyaan waxaa laga qaadanayaa tacliil ilaahay ficiladiisa in xikmad daraaddeed ilaahay wax u sameeyo oo siduu axkaamta u sharciyeeyo lixikma ayuu ilaahay ficiladiisana wuxuu abuurayo iyo wuxuu bixinayo iyo wuxuu samaynayo iyo wuxuu maamulayo uu ku maamulaa uu ku sameeyaa lixikma marka isbaatu alxikam ayaa laga qaadanaya ilaahayna cidduu doono waa lumiyaa cidduu doonana waa baadiyeeyaa marka inuu u siiyey xoolaha uu siinayo si ay dadka u lumiyaanna waa imtixaan min allah nebi muuse marka waa habaarayaa wuxuu ku habaarayaa in xoolahooda ilaahay uu dooriyo oo wax kale ka dhigo rabbana imis calaa amwaalihim mujaahid waxau yidhi imis waxaa loo jeedaa imis calaa amwaalihim waxaa loo jeedaa buu yidhi ilaahu halaagoo baabi'i jamaahiirta culammadu waxay yidhaahdeen imis calaa amwaalihim waxaa looga jeedaa yacni shakligeeda ka beddel oo doori oo waxaan xoolo ahayn ka yeel dhagxan iyo wax la mida ka dhig saas aawadeed waxay culammadu yidhaahdeen waxaa xoolahoodii laga dhigay hadday tahay dahabadii iyo lacagtii dhagxan baa laga dhigay beerihii iyo xoolihii dhagxan baa laga dhigay waxaan xoolo ahayn oo lagu intifaaci karin ayaa laga dhigay culamada qaarkood waxay dhahdeen damsigaasi wuxuu ka mid ahaa aayaadkii sagaalka ahaa buu ka mid ahaa sagaal aayadood waa tii lala soo diray oo rasuulnimada muuse caddaynaysa markaa sagaalkii waxaa ka mid ah damsigaasaa ka mida yidhahdeen culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya sagaalkuba suuratu lacraaf bay ku soo arooreen toddoba ka mida sagaalka waa laysku waafaqsan yahay waa gacantii caddaanaysay iyo ushii bahalka noqonaysay maska noqonaysay bahal hoose ushii muuse ee markuu tuuro bahalka markaa noqonaysa maska weyn noqonaysa shanta kalena waxaa lagu sheegay fa arsalnaa calayhim altuufaana waljaraada waalqummala waadafaadica waaddama aayaatin mufasalaat toddobadaasi waa itifaaq waa laysku waafaqsan yahay ahlucilmigu inay sagaalka aayadood ka mid yihiin haddaba labada kale ee sagaalka dhammaystiraya marka toddobadaa lagu daro ay sagaalku ku dhammaanayaan baa laysku khilaafay culamada qaarkood waxay yidhaahdeen labadaa kale waxay noqonayaan abaarihii iyo midhihii nuqsaamayey ayay noqonayaan in abaara lagu salliday midhuhuna marka ay ka nuqsaamayeen ayay noqonayaan bay yidhahdeen culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen walaqad akhadnaa aala fircawna bisiniina wanaqsin min ahamaraati lacallahum yadakkaruun marka labada lagu sheegay aayaddaas assiniin waa abaaraha wa naqsin min athamaraatna waa in zuruucda iyo midhuhu ka nuqsaamaan ayna si fiican wax ugu soo bixin sidaa marka lagu socdo waxay noqonayaan sagaalka aayadoodba waxay ku sugan yihiin oo lagu wada sheegay suurat alacraaf bacdu ahlicilmi labadan mid bay ka qaateen oo waxay yidhahdeen abaaraha ku dara midhuhu inay nuqsaamayaan abaaruhunbay ka dhalatay yidhahdeen ta ay ku sagaalaynayeenna waxay ka dhigeen rabbana tmis calaa amwaalihim ila ducadoodii waa la aqbalay sida aayadda dambeba ku sugane in xoolahoodii la bedelay oo la dooriyey oo dhagxan laga dhigay iyo waxaan lagu intifaaci karin aayadda sagaalaad weeyaan bay yidhahdeen culamo kale waxay yidhaahdeen maya labadaa abaaraha iyo midhuhu inay nuqsaamayaan midnaba sagaalka aayadood kama mid ahayn toddobada aad waxaad ku dartaa damsigan ku dar xoolahoodii in la dooriyey oo waxaan oo waxaan lagu intifaacay laga yeelay aayadda sagaalaadna waxay noqonaysaa baddii loo fadhiisiiyey ee biyaheedii laga dhigay buurahoo kale sagaalkii sidaasay ku dhanyin bidhaahn masaladii calaa kulli xaal waxaa ku jira saddex qowl qowl odhanaya bisiniina wa naqsin min athamaraat ayaa ku sagaal ahoo sagaalkuba halkaasay ku dhanyihin qowl odhanaya naqsiga ka reeb oo sagaalka aayadood xagga tirada ha ku darin oo rabbana tmis calaa amwaalihim damsigan ayaa kii sagaalaad noqonaya laakiin abaaraha lagu daro iyo qowl saddexaad odhanaya maya baddaa loo fadhiisiyey iyo xoolaha markaa la dooriyey ee waxa kale laga dhigay ayaa markaa ku sagaal noqonaya saddexdaa qowl baa ku sugan kollay arrinka ku saabsan badda in loo fadhiisiyey waxay ahayd markii dambe aakhirkii markii la halaagi doono fircawn iyo ciddii la socotay ayay ahayd ee markii hore ashyaadii ula yimi kumay jirin oo kama mid ahayn ee nihaayat almataaf aakhirkii dabayaaqadii nolosha fircawn iyo atbaacdiisa la socotaa dabayaaqadii noloshooda oo markii la halaagi doono ah ayaa calaamaddaa la siiyey marka kollayadu inaynay ku jirin oo sagaalka ka mid ahayn ba'wla ah laakiin tan damsiga waxa weeye wakhtiyadii dhexe ayay dhacday cuqubaadkii lagu sallidaya ka mid ahayd marka sagaalka aayadood haddii waxa weeye damsiga lagu daro waxay noqonaysaa sinuuna casan damsun limaalin dafaadicun jaraadun yadun tuufaanu waddamu qummalu halkii naqsu himaari ayaa waxaa lagu beddelayaa damsun limaalin marka calaa haada beytkaas baa sagaalka ku dhammaystiray waxaa lagu yidhi ducadiinni labadiinaba waa la aqbalay aayaadkana waxaa ku sugan aynu ka aragnaa in nebi muuse duceeyey haddana waxaa lagu yidhi qad ujiibat dacwatukumaa labadiinnaba ducadoodii waa la aqbalay see lagaga jawaabayaa waxaa laga jawaabayaa oo ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen muusena waa ku ducaynayey haaruunna wuxuu lahaa aamiin ilaahu aqbal aamiin waxay la macno tahay allahuma astajib ilaahu aqbal marka bi hada alictibaar baa ducadu labadoodaba uga dhacday maadaama isaguna aamiin uu lahaa oo ilaahu aqbal ay tahay dee labadooda waa duceeyey qowl labaad culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa lagu xambaarayaa intaa muuse uu yidhi isaguna inuu ka daba odhanayo bi hada alictibaar ayaa labaduba ku duceeyeen laakiin wejiga horay u badiyaan culammadu waxa uu ilaahay amray istiqaamada istiqaamaduna markaaba xaasil bay ahayd waxaa se loo jeedaa istiqaamadaa ku sugnaadoo daa'ima waddada kuwa aan waxba garanayna ha raacina bimacnaa inaydaan raacayn sidiinaa ku daa'ima ku sugnaada istamira calaa hadihi ariiqa marka waa amrun bidawaam ayay noqonaysa in dawaam la amrayo si ay ku daa'imaan allah wuxuu yidhi wa awxaynaa waa waxyoonnay ilaa muusa muusaan u waxyoonnay wa akhiiya walaalkii oo haaruuna baan u waxyoonnay an tabawa'a dejiya anta waxa bannaan in la yidhaahdo tafsiiriya weeyi waayo shuruudaheedu waa dhammaystiranta waxaa kaloo bannaan in la yidhaahdo ay bian tabawa'a baa macnuhu u dhacaya oo waxa weeye waa masdariya wejiga tafsiiryadaana sii fiican an tabawa'a ay tabawa'a dejiya liqowmikumaa qowmkiinna waxaad dejisaan mafcuulkii bay gashayeen laamku waa masiida litawkiid laba mafcuul bay qaadanaysa bimisra masar gudaheeda dejiya buyuutan gurya dejiya ama saasi waxay noqonaysaa bimisra in lagu tacalluq siiyo tabawa'a weji labaad in buyuutan laga xaaleeyo an tabawa'a dejiya liqowmikumaa qowmkiinna waxaad dejisaan bimisra xaal guryaha soo socdaa bimisra kaa'inatan bimisra masar qaar ku sugan xaalay yihiin buyuutan gurya dejiya wajcaluu buyuutakum qibla wajcaluu waxaa ka yeeshaan buyuutakum guryihiinna qiblatan qiblo ka yeela waxaa loo jeedaa ay musallan qaar lagu tukado masaajidda a ka dhigta wa aqiimuu salaata salaadda ooga oo taaga salaadda say tahay ula kaalaya wabashir ilmu'miniin u bushaaree mu'miniinta markii hore waxaa laynoo sheegay labadoodaba in loo waxyooday marka damiirka markii hore waxaa laga dhigay laba an tabawa'a markii dambena waa la jamciyey wajcaluu iyo wa aqiimuu markii dambena waa la ifraadiyey wabashir ilmu'miniin culammadu waxay dhahay isma diidayso markii hore waxaa lala hadlayey muuse iyo haaruun oo keli ah markii dambe wajcaluu buyuutakum qiblatan wa aqiimu salaa waxaa lala hadlayey muuse iyo haaruun iyo qowmkoodiiba waa lala wada hadlayey wa bashir ilmu'miniin waxaa marka dambena lala hadlayaa muuse khusuuskiisa liannahu alaslu fi risaala isagaa risaaladu ku horraysa asal ku ahaa isagaana sii fadli badnaa saas aawadeed baa gaar isaga loola hadlay wa qaala muusa wuxuu uhi muuse rabbanaa ayaa rabbanaa rabbigayo erayga rabbana iyo rabbi iyadoo qur'aanka aad ugu soo noqnoqday xarfunidaaga waa la xadfaa saas aawoodee fii jamiici alqur'aan laba mawdic mooyaane meel kale ya'da nidaaga lama sheegin laba mawdic keliya baa ya'da nidaaga la sheegay ya laba mawdic keliya wa qiilihi yaa rabbi iyo wa qaala arasuulu yaa rabbi ina qawmi ittakhaduu hada alqur'aana mahjuura labada mawdic keliya ayaa xarfunidaaga la sheegay inta kale xarfunidaagu waa xadfayey rabbanaa ay yaa rabbanaa rabbigayow innaka aatayta fircawna adigu waxaad siisay fircawn aataa waa bimacnaa actaa wa mala'ahu ay wa ashraafa qawmih iyo madaxdiisa kale ee qowmkiisa ugu mudan waxaad siisay ziinatan qurux baad siisay wa amwaalan iyo xoolo ayaad siisay filxayaati addunyaa nolosha adduunyo gudaheeda ayaad ku siisay rabbanaa ay yaa rabbanaa rabbigayow waa la soo laba goor celiyey litawkiid liyudiluu waxaad u siisay waxay ku tacalluqdaa aatayta jalaalaynku wuxuu odhanayaa aatihim ayaa iku tacalluqaysaa aatihim buu qadaraya laakiin waxa weeye tan noocaasi saxiix ma aha ee waxay noqonaysaa aatayta oo ku sugan aayadda lafteeda inay ku tacalluqayso waxaad u siisay liyudiluu inay dadka lumiyaan daraaddeed ay liyudiluu hayrahum kayrkood inay lumiyaan daraaddeed baad u siisay can sabiilika waddadaada ay ka lumiyaan qiraa'ada kale yaada kordhigaysana liyadiluu inay lumaan daraaddeed baad u siisay rabbanaa ayaa rabbanaa rabbigayow imis calaa amwaalihim masax xoolahooda bimacnaa waxa weeye suuraddooda beddel oo waxaan xoolo ahayn ka yeel sida dahabkii iyo fidadii iyo beerihii iyo xoolihii noolaa intaba in laga dhigo dhagxan oo kale laga dhigo washdud xidh calaa quluubihim qalbiyadooda xidhoo gaalnimada ku xidh oo iimaaniyaanu gelin wuu habaarayaa falaa yu'minu yaynay rumaynin ee ha ku daa'imaan gaalnimada xataa yaraw alcadaaba alaliim ilaa ay arkayaan cadaabka wax xanuujinaya ay arkayaan ilaa wakhtigaa laga gaadhaayo iimaaniyaanu ka dhicin waa si loo cadaabo oo cadaabka ugu dhaco ayaa markaa looga jeeda wakhtiganna waxay ahayd wakhti uu ka quustay iimaankoodii ayay ahayd goortanuu habaarayaa ee intuu rajaynaayey inay islaamayaan ma aha markuu ka quustay iimaankoodii ayuu habaarayaa marka falaa yu'minu in duca laga dhigo waa waa bannaantay wejigaa waxaa kaloo bannaan jawaab in laga dhigo washdud calaa quluubihim qalbiyadooda xidh oo iimaaniyaanu geli falaa yu'minuu oo dabad aynay rumaynin markaad xidho xataa yaraw alcadaaba ilaa ay arkayaan cadaabka alaliima ay almu'lima u xanuujinaya labada wejib way sheegeen culammadu qaala qad ujiibat dacwatukuma qaala ilaahay waxau yidhi qad ujiibat xaqiiqe waa la aqbalay dacwatukumaa ducadiinni baa la aqbalay faistaqiimaa toosnaada walaa tattabicaanne ha raacina yacni ku daa'imo ku sugnaada istiqaamadaa ku sugan tihiin maaha istiqaamadii inay ka maran yihiin maaha istiqaamadaa ku daa'ima ayaa looga jeeda wa amru bidawaam cala alistiqaama walaa tattabicaanni ha raacina sabiila aladiina laa yaclamuun kuwaan waxba garanayn waddadooda ha raacina waddada kuwa marka aan waxba garanayn inaydaan raacaynin inaydaan waddadooda raacaynin iyadana ku daa'imo sidaa ugu sugnaada istamira calaa hada wajaawaznaa bibanii israa'iila albaxra wajaawaznaa waa gudbinnay bibanii israa'iila reer banu israa'iil waxaanu ka gudbinnay albaxra baddii ayaanu ka gudbinoo ka tallaabinay aanu ka yeelay qaar ka gudbaaya baddoo ka tallaabaya fa atbacahum waxa dabagalay oo ka daba tegey fircawnu fircawn iyo wa junuuduhu ciidamadiisii atbaca iyo tabica waa bimacnan wa fii luqati alcarab mar baa loo isticmaalaa atbaca bimacnaa tabica waa baabu facila iyo baabu afcala oo isku macno ah wey sida marka waxaa weeye radifa radifahu iyo ardafahu loo yidhahdo fa atbacahum waxaa dabagalay oo ka daba tegey fircawnu fircawn iyo wa junuuduhu ciidamadiisii ayaa dabagal oo ka daba tegey bagyan wa cadwaa waxay uga daba tageen xadgudub daraaddii yani waxa weye kibri daraaddeed wa cadwan iyo xadgudbay xadgudbayaan daraaddeed aad tidhaahdo waa mafcuulu lahu labaduba ama aad tidhaahdo waa xaal ay baaqiina wa muctadiina waxay ka daba tageen xaal marka ay kibrayaan iyo xaal ay xadgudbayaan bay ka daba tageen xataa idaa adrakahu algaraqu waxay daba galeen ilama iyo markuu haleelaayey oo soo gaadhayey algaraqu yacnii garaqa wax qarqinayaa ilaa uu soo gaadhayey ayay markaa daba galeen qaala wuxuu yidhi fircawn markii qaraqu soo haleeloo soo gaadhay waa jawaabu ida aamantu waxaan rumeeyey annahu laa ilaaha ila aladii ay biannahu sha'niye arrinku laa ilaaha mid la caabudaa inaanu xaq ahayn weeye ila aladii kii mooyaane aamanat bihi ay rumaysay banuu israa'iil israa'iil ubadkiisu kay rumeeyeen mooyaane ilaah kaloo xaq lagu caabudaa inaanu jirin ayaan rumeeyey buuri wa ana min almuslimiin wa ana anigu haddaan fircawn ahay min almuslimiin waxaan ka mid ahay muslimiintaan ka mid ahay waxaa la akhriyay annahu iyo inahu waa laba qira oo sabci ah annahu biannahu bay noqonaysa waa waadix qira'a labaad waxaa la akhriyay hamsada in lahoos dhigo innahu laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banuu israa'iil qiraa'adaa kale ee hamsada hoos dhigaysa waxay noqonaysaa jumla musta'nafa jumlo cusub bay noqonaysa jumlada musta'nafka waxaa loo qadarayaa qowl qaala wuxuu yidhi aamantu waa rumeeyey qaala wuxuu yidhi innahu laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banuu israa'iil marka qowl labaad baa la qadaraya waa weji weji kale culamada qaar waxay mareen qiraa'ada hamsada hoos dhigaysa waxaa lagu soconayaa inay tahay bedel aamantu laga beddelayo waxaa markaa macnuhu u dhacaya qaala wuxuu yidhi aamantu waa rumeeyey ka bedelo qaala wuxuu yidhi innahu laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banuu israa'iil calaa hada waxay noqonaysaa saddex jumlo inuu ku hadlay aljumlatu luulaa waa aamantu aljumlatu athaaniya waa inahu laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banuu israa'iil qiraa'ada hamsada hoos dhigaysa jumlada saddexaadna wa ana min almuslimiin laakiin qiraa'adan musxafka iyo cidda waafaqsan qiraa'adan waxay noqonaysaa laba jumlo uun inay tahay hadalku alaana waqad casayta ay atu'minu alaana ma haddaad rumaynaysaa ama alaana tu'minu ma haddadan wakhtigan baad rumaynaysaa goortan miyaad rumaynaysaa waqad casayta walxaal adiga oo qad casayta xaqiiqee caasiyey qablu horay adoo u caasiye oo iimaanka u diiday miyaad hadda rumaynaysaa iyadoo wakhtigii towbadda la aqbalayayba tegey wa kunta aad ahayd min almufsidiin kuwa wax kharribee wax fasaahadiyana aad ahayd min almufsidiin kuwa wax fasaahadiye wax kharribana aad ka mid ahayd falyowma nunajiika bibadanika litakuuna liman khalfaka aaya falyowma maantadan waa maantadaa markaa la joogay ee fircawn halaaggu ku dhacayay nunajiika bibadanika waxaannu kuu badbaadinaynaa bibadanika jidhkaaga xaalaad ku dheehan tahay badankaaga baannu ku badbaadinaynaa ama bibadanika ay caariyan xaalaad tahay mid qaawan oo jidhkaagu markaa dhar ka maran yaho jidh keliya uu yahay ruux iyo dharba ka maran yahay baanu ku badbaadinayna tafsiir labaad culamada qaarkood waxay yidhaahdeen badanka waxaa loo jeedaa diric uu qaadan jiray ayaa badanka la odhan jira oo carabtu albadan waxyaalahay ku magacaabaan waxaa ka mid a addircu bibadanika xaalaad ku dheehan tahay diricaagii baanu ku badbaadinaynaa oo la yaha waa min annajaati tafsiir labaad waa in la yaha falyowma maantadan nunajiika ay nulqiika fii najwatin min alardi waxaannu kugu tuuraynaa meel taagan oo dhulka ka midaannu kugu tuurayna najwada waxa la yaha meesha dheer ee sare u taagan ayaa najwo la yidhahda ay nulqiika calaa najwatin min alard meel dhulka ka midoo taagan ayaannu kugu tuuraynaa bibadanika yacni jidhkaaga xaalaad ku dheehantaannu kugu tuuraynaa ama jidhkaaga keliya xaalaad ku sugan tahay baannu kugu tuuraynaa aanu ruux aanad lahayn laa ruuxa fiika waxaan ugu tuuraynaa meeshaa bannaan aannu jidhkaaga ugu tuuraynaa litakuuna si aad u noqoto daraaddeed baannu ugu tuuraynaa liman khalfaka aaya xaal aayadda soo socotaa liman khalfaka ay kaa'inatan liman khalfaka nakiro sifadeeda haddii la hormariyo xaal bay ka noqotaa aayatan bayna sifo ka ahayd litakuuna si aad u noqoto daraaddeed baannu kuugu tuuraynaa meeshaa taagan liman khalfaka kaa'inatan liman khalfaka xaal aayaddu tahay mid u sugan liman khalfaka cidda kaa dambaysa mid u sugan xaalay tahay si aad u noqoto aayatan aayada aad u noqoto calaamad lagu cibro qaato aad u noqoto oo lagu wacdisoomo wax lagu qaato baanu bannaankaa taagan kuugu tuuraynaa wa inna kaiiran min annaasi in badanoo dadka ka midii can aayaatina lahaafiluun aayadaha yaga waxay yihiin qaar ka moog oo aan ka warqabin ayay yihiin waqtigaad moodaa inuu dhacay markaa sharaxa insha allah darsiga kale awalkiisaynu sharxi doonnaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatubu ilayk